Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle siraaji sheekh isxaaq ayaa magaalada jowhar ka daafuray shir looga hadlayay horumarinta kalluumeysiga iyo ka faa'iideysiga kheyraadka badda daafurka shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe xubno ka socday dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland wasiirka wasaaradda kalluumeysiga dowlad goboleedka hirshabelle iidle siyaad ayaa ugu horeyn ka hadlay daafurka shirkan wasiirada steedyada jubbaland koonfur galbeed galmudug agaasimayaasha dhammaantood heer steed iyo heer federaal agaasimaha guud ee madaxtooyada wasiirada hirshabeelle xiriiryaha waa iga fogaadeen hadda waa ima muuqdeen meel dheer wuu iga tegey mashruuca guddig tiimka farsamada dhammaan sharaf weyn bay noo tahay ilaahay baana ku mahadsan inaan maanta isugu imaano jowhar shirkaana uu noo qabsoomo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle siraaji sheekh isxaaq ayaa bogaadiyey qabsoomidda shirka wasaaradda kalluumeysiga aan ugu hambalyeynayaa sida tiimka isku xiran ee wada shaqaynta leh ee ka howlgalaya wasaaradda ayaan ugu hambalyeynayaa dowladnimada soomaaliya gaar ahaan federalismka aaduu noogu muxuu ahaaye noogu cusub yahay waxaa laga yaabaa wax badan inaanan ka garanaynin laakiin haddana waxaad moodaa inuu daawo u ahay soomaalida markii la fiiriyo iska qabsigeeda iyo howlaheeda iyo taa marka bedelkeeda inaysan caqabo noqonin oo dowladaha mxu dowlad goboleedyada wasiirada naga fadhiyo qiimaha badan in muxuu ahay mar walba dalkan kalluunkiisa si loo daryeelo oo loo ilaaliyo in midnimadii la ilaaliyo oo ay noqoto tiim waaxid ah aysan noqonin wasiiro kale madax bannaan runtii aad iyo aadaan idinkugu mahad celinaya shirkiinana waa bogaadinaya waqti badan ina idinka qaata ma rabo khudbo meesha uma aanan imaanin laakiin waxaan ugu talagalay uun soo dhoweyn sheerkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ugu wada shaqayn lahaayeen horumarinta kalluumeysiga iyo ka faa'iideysiga kheyraadka badda